subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbe waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diga doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta la filayaa in lagu doorto magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ciidamada dowladda ayaa maanta xidhay qaar ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho diiwaangelinta musharaxiinta saddex kursi oo ka mid a golaha shacabka ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga doorashada maamulka jubbaland ayaa shaaciyey jadwalka doorashada saddex kursi oo ka mid a golaha shacabka oo doorashadoodu dhowaan ka dhacaysa magaalada kismaayo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa kulan la qaatay xubno sarsare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa lagu wadaa inay shaaciyaan guddiga xulista ergada dooranaysa qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kulamo xal loogu raadinaya khilaafka u dhexeeya maamulka hirshabeelle iyo kacdoonka gobolka hiiraan ayaa saacadii u dambeeyey ka dhacay waa caasimada dalka dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal guddiga maamulka doorashada jubbaland ayaa shaaciyay in dib usaxid lagu sameeyey jad hole oo waa jadwal hore oy shaaciyeen oo guddoonka guddiga maamulkaasi qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey dadaalada lu isugu soo dhaweynaya kacdoonka gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle xoogaga al-shabaab ayaa sheegay inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda kadib weerar qaraxa oo ka dhacay gobolka hiiraan madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe maamulka gobolka hiiraan ayaa la sheegay inay kasoo horjeedaan dhismaha maamulka hirshabeelle hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu kulamo la qaato madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo madaxweyne biden oo rushia uu hanjabay in maraykanka uu qaadi doono tilaabo cawaaqiximo ku reebta xukuumadda moscow
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo khamiisaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad labaatan labaiyo labaatan kuwaasi waxay ahayeen qodobada warkayaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan guddiga doorashada maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa si wada jira u shaaciyey jadwalka doorashada saddex kursi oo min saddex kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan haya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa waxay shaaciyeen jadwalka doorashada min saddex kursi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada kismaayo iyo magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya ee siid ayaa shaaciyey jadwalka doorashada saddex kursi oo ka mid ah kow iyo tobankii kursi ee guddiga uu shaaciyey taariikhdu markay ahayd kowdii bishii koowaad labada kun iyo labaiyo labaatan qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in doorash waa qabashada doorashadan saddexda kursi ay dhacayaan saddex waa shan iyo labaatanka bishan january laba kun iyo labaiyo labaatan qoraalka kasoo baxay gudoomiyaha oo ah xafiiska gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya yuusuf cabduqaadir maxamed ayaa waxaa lagu yidhi ujeedo shaacinta qabashada doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka ku socoto gudoomiyaha hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha og madaxweynaha ma- maamulka koonfur galbeed soomaaliya ujeedo shaacinta qabashada doorashada saddex kursi guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya waxay soo bandhigayaan jadwalka qabashada doorashada saddex ka mid ah kuraasta kow iyo tobankii kursi ee dhowaan la shaaciyey saddexda kursi ee la qaban doono ayaa kale ah hoob boqol waa hoob konton iyo lix hoob labo iyo hoob laba boqol soddon iyo kow jadwalka qabashada doorashada ayaa noqonaya sidan labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaiyo labaatan oo maanta ku beegan ayaa waxaa la sameyn doonaa diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xalinta waa guddiga xulista ergada labaiyo labaatanka bisha oo sabtihii ku beegan ayaa waxaa la sameyn doonaa tababaridda guddiga iyo soo gudbinta ergooyinka saddex iyo labaatanka oo xadda ku beegan waxaa la qaban doonaa shaqada ah diiwaangelinta ergada iyo tababarida ergada afar iyo labaatanka oo isniinta ku beegan waxaa dhici doonta diiwaangelinta qabashada araajida iyo lacag shubista musharixiinta shan iyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaiyo labaatan waxaa la qaban doonaa doorashada kuraasta saddexda ah ee guddiga uu shaaciyey dhanka kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee kum- waa G- jubbaland ayaa waxay dhankooda ishaaciyeen qabashada doorashada saddex kursi oo ka mid ah kuraasta ka imaanaya deegaan doorashadooda inay tahay maamulka jubbaland islamarkaan lagu qaban doono magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee jubbaland isla wareegto kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha guddiga doorashooyinka siid ee jubbaland doctor siyaad maxamed mursal ayaa lagu yidhi waxaa jubbaland ay qaban doontaa doorashada saddex kursi oo ka mid ah eh, kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya markii hore guddiga ayaa waxay soo saareen ilaa iyo lix kursi balse guddiga doorashooyinka ayaa haatan waxay shaaciyeen in isbeddel jadwalkooda ay ku sameeyeen islamarkaana saddex kursi la qaban doono qoraalka ayaa waxaa lagu geesiiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha maamulka jubbaland doorashada kuraasta la qaban doono ayaa kale ah hob laba boqol labaatan iyo lix hob boqol toban iyo sideed iyo hob boqol labaatan iyo toddobo waxaana doorashada ay dhici doontaa maalinimada arbacada oo taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad ee january laba kun iyo labaiyo labaatan waa sida uu haatan uu shaacinayo doctor siyaad maxamed mursal gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، صحافدا iyo ee akhyaarta sharafta leh waxaan idinku yeeray inaan la socodsiiyo ee lix kursi oo aan sii daynayno oo jadwalkii aan shaacinay ku qornaa ayaa waxaa isdaba martay laba guddi oo laba kursi kala xelu lahaa ergooyinkooda halkaasaa technical eh, ama farsamo eh, kha- khalad yaroo ka jiray da- daraaddii baa ka dhacday marka tii baa saxnay hadda tan halkan aan kusii daynayno ayaa final ah tanaa saxan tanaadna ku camal falaysaan insha allahu tacaala jadwalku waa sidiisii waxba iskama bedelayo Eh, doorashadana xilligeeda bay dhacaysaa kuraasta warqadan ku qoran baana doorashada la qaban doonaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
doorashada waa heshiiskii ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ka jiray gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa u muuqda mid dhaqan galay iyadoona si waa qaab hoose ee doorashada ay ku bilaabatay iyadoona dhowaan magaalada waa maalinimadii shalay magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu doortay ilaa shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka waxaana kusoo baxay xubno afartii sane ayna soo dhaafnay koonfur galbeed soomaaliya ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana sidoo kale lagu wadaa in dabaaqada bishan january ee la qabto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya taa oo ka dhici doonta magaalooyinka garoobe kismaayo dhuusamareeb jowhar iyo magaalada baydhabo
gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in maanta lagu doorto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta waxaa ka dhacaysa doorashada guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka kaasi oo dhowaana uu isku shaandheyn ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble labaatanka bisha koowaad sanadka labaatan labaatan oo maanta ku beegan oo khamiisa ayaa jadwal ay dhowaan soo saareen guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka oo ku suxnaa guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo maanta doorashadeeda teendhada afisione ee magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed ibraahim bare oo waraysi gaara siiyey idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay doorashada gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka de- dowlad goboleed waa gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo doorashadiisu maanta ay sheegay inay ka dhaceyso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya teendhaba waa siba hangarka afisione ee magaalada muqdisho wuxuuna carabka ku dhuftay in xilligan doorashadu ay maanta si rasmi uga bilaabanayso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuuna carabka ku dhuftay xilligan in doorashada ay si weyn ugu diyaargaroobeen islamarkaana maanta si toos ay u bilaabanayso guddiga xalinta khilaafaadka ayaa wuxuu dooranayaa guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka in maadaama in guddiga isku shaandhayn lagu sameeyey oo xubno kamida ay ka baxeen oo uu kamid ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga xalinta khilaafaadka marka berito waxaa inoo dhici doonta doorashadaasi oo lagu codeyn doono qaab qarsoodiya in kala dhici doonta magaalada muqdisho in eh, gaar ahaan teendhada afsione iyo xora oo dadka o dhan ay ujeedaan oo ummadda lala wadaagi doono transparenty ah amase daahfurnaan ah ay ugu dhici doontaa marka doorashadaas ayaan berri qaban doonaa taasoo u ah bundhig in doorashooyinka annaga aan ka qayb gali doono aan qayb ka noqon doono oo uu xaq u kala garnaqida ah in eh, loo kala garnaqayo dadka ay quseyso doorashooyinka dalka ka dhacaya marka arrintaas ayaa hadduu ilahay idmo berritaan qaban doonaa musharaxiinta iyo faahfaahinta hoose waxaa in ay ku qoran tahay horta in, ah, faahfaahinta ku saabsan qaabka u dhici doonto waa qaabka ay soo qoreen guddiga qabanqaabada ee aan anigu magacaabay in guddigaas ayaa idinla wadaagay warbaahintoo dhan la wadaageen sidoo kale musharaxiinta in ah, soo sharaxidooda waxay ku eg tahay caawo saddexda ama sa- sagaal- sagaalka habeennimo ama saddex saac caawo ayay ku eg tahay ilaa waqtigaas inta laga gaarayana aniga wixii musharaxana ma idinla wadaagi kari in balse guddigaasi ayaa idinla wadaagi karaan wixii markaas soo xarooda ugu dambeeya waqtiga markuu dhamaado laakiin hadda isdiiwaangelinta ayaa weli socota waqtigeeda uu socdaa waxaan rajeynaynaa insha allah inay guddiga si guula ay ku dhamaysan doonaan doorashadooda si ay u noqdaan in dadkii u garnaqi lahaa u kala garnaqi lahaa in ummadda soomaaliyeed ee doorashadaasi mar walbaba ay la xiriirto ayagana ay qusayso diyaargarowga anaga aan hadda sameynayno waa mid dhamaystiran gabagaba ayaynu noo marayaa in berrina hawshaasi si guula ayay noogu dhamaan doontaa hadduu ilahayno ummadda soomaaliyeedna waxay wada arki doonaan qofkii u kala garsoori lahaa amase guddoonka u noqon lahaa maadaama guddigoo dhanba hawsha ay wada qabanayaan in eh, hogaamiyaha hogaami doonana ma ahan qof asaga siduu doona ka yeelaya waa qof guddiga kamid ah xubin kamida guddiga ayuu noqonayaa si kastaba maanta waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu wadaa in lagu doorto gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal oo dhowaan xilka qaadis uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble isku shaandhayn lagu sameeyey qaar ka midna xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ka mid ahaa ragga xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyaha guddigaasi iyadoo maanta guddoon cusub lagu dooran doono hangarka afisione ee muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa kulan gaara la qaatay xubno ka tir- waa xubno sarsaran oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal cabdirasaaq maxamuud axmed ayaa faahfaahinta warkan haya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xalay xarunta madaxtooyada ee jubbaland ku qaabilay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ee fiid muuse geelle yuusuf iyo xubno ka tirsan guddiga oo shalay gaaray magaalada kismaayo xarunta ku-meel gaarka maamulka jubbaland si ay ugu qayb noqdaan korjoogteynta kuraasta doorashada la filayo in gudaha magaalada kismaayo lagu qabto maalmahan soo socda madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in habsami socodka howlaha doorashooyinka ay rajo gelinayso shacabka soomaaliyeed loona baahan yahay in la daadajiyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la filayo in guud ahaanba dalka ay ka dhacaan maalmahan soo socda waxaana sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu dhankiisa uu ballan qaaday in maamulkiisa uu xilli dhow soo gebagabeyn doono doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale uu tibaaxay madaxweynaha inay ka go-an tahay inuu soo dhammaystiro kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si dalku ugu jihaysto doorasho xor iyo xalaala guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxay booqashadooda imaaneysaa xili la filayo in magaalada kismaayo xarunta ku-meelgaarka maamulka jubbaland lagu qabto qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee kasoo geli doona maamulka jubbaland ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa aada loo adkeeyey islamarkaana waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo lagu arkayaa ciidamo dheeraad ah kuwaasoo sugaya ammaanka guud ee magaalada kismaayo iyo xarunta ku-meelgaarka maamulka jubbaland xili magaaladaasi ay martigelin doonto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal wasiirka arrimaha dibadeed ee soomaaliya ayaa wada hadal la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane cabdi saciid muuse xali ayaa maanta waxa uu kulan qadka taleefanka uu kula yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda imaaraadka carabta mudane sheekh sheekh waa mudane sheekh shakhbon nayahu al nahyan isagoona uga tacsiideeyey dhibanayaasha weerarkii argagixisada ee ka dhacay magaalada dubai wasiirka iyo wasiiru dowlaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee muhiimka ee labada dowladood leedahay oo horumarinta xiriirka labageesoodka iyo isdhaafsaday aragtida waxtarku leh iskaashiga arrimaha timinta leh daaha labada qaran waxauna wasiirka arrimaha dibadeed ee soomaaliya ugu hambaleeyey wasiiru dowlaha ama weliba wasiiru dowlaha ka mid noqoshada golaha ammaanka qaramada midoobay horaantii bishan wasiirka arrimaha dibadeed iyo iskaashiga caalamiga soomaaliya mudane cabdi saciid muuse cali ayaa dhankiisa wasiiru dowlaha arrimaha dibadeed ee iskaashiga caalamiga ee dowladda imaaraadka carabta mudane sheekh shakhbon nahyaan al nahyaan ayaa uga tacwaa waxa ugu hambaliyeeyey qaabka xilligan uu garab u istaagan yahay dowladda soomaaliya islamarkaana uu sheegay in xilligan uu si weyn ugu taageerayo noqoshada golaha ammaanka qaramada midoobay horaantii bishan laga qayb noqday dowladda imaaraadka ayaa waxaa xiriir aan wanaagsaneyn kala dhexeeya dowladda xilligan uu hoggaan ku hayo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxaana xilligan labada dal u dhexeeya khilaafaad dhinac walba inkastoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble dhowaan uu dowladda imaaraadka ku guddoomay shaxnada raashin islamarkaana ay ugu talagashay dadka abaaruhu ku saameysay gobolada dalka waxaana xiriir wanaagsan aysan ka dhexin imaaraadka iyo farmaajo waxaana xilligan xiriirkooda la filaya in soo celiyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xilligan soomaaliya ugu magacaaban maxamed xuseen rooble kulamo loogu waa xal loogu raadinayo khilaafka hirshabeelle kacdoonka gobolka hiiraan ayaa caasimada muqdisho ka dhacay xilli kacdoonka gobolka hiiraan hogaamiyahooda lagu wado in madaxweyne farmaajo iyo madax kale oo ka tirsan dowladda dhexe uu kulamo la qaato magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa shalay soo gaaray hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan ee mayalka adag ee maamulka hirshabeelle xilligan kasoo horjeeday jenaraal abuukar xaaji warsame xuud ayaana la sheegay in xalay kulamo gaara uu la qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiiro mas-uuliyiin xildhibaano qaarkood oo kuwii tobanaad ka tirsan xildhibaano aqalka sare oo dhowaan lasoo doortay iyo weliba mas-uuliyiin xildhibaano oo hirshabeelle ka soo jeeda waxaa la sheegay in kastoo aan la carbaabin mas-uuliyiinta uu kulan la qaatay waxaa la sheegay in kulamadaas si gaara looga hadlayay maamulka hirshabeelle ee kacdoonka gobolka hiiraan waxyaabaha ka dhexeeya tabashada uu qabay hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan ayuu sheegay isagoona sheegay in xilligan dhac loo geystay dadka reer hiiraan islamarkaana kuraastooda si awooday ugu haystaan dad ka soo jeeda maamulka hirshabeelle siiba gobolka shabeellaha dhexe hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan ayaa dhankiisa lagu wadaa maanta inuu kulan gaara la yeesho madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxaana lagu wadaa inay ka wada hadlaan arrimo ku saabsan xalu helidda sidii xilligan loo dhisi lahaa hirshabeelle mid islamarkaana looga qayb qaadan lahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudla uu xuseen ayay si aada u qaadacsan yihiin dadka reer hiiraan islamarkaan ugu horeeyo jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo ah xildhibaan hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan islamarkaana abaabul ka wada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan jenaraalka ayaa sheegay in dhowaan muqdisho markuu yimaado islamarkaana uu yimid shalay inuu kulamo gaara la qaadan doono madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya waraysi dhowaan simbasiya ayuu ku sheegay in waqtiyo soo aadan muqdisho uu imaanayo isagoona ka dhabeeyay arrintaas shalayna muqdisho gaaray waxauna kulamo gaara la yeelan doonaa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday iyo mas-uuliyiin sarsare uu ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya maanta ayaa lagu wadaa in villa soomaaliya kulan gaara uu kula yeesho madaxweynaha maamul waa madaxweynaha dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo ka wada hadli doono arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda maamulka hirshabeelle iyo weliba waxaa ka dhexeeya xilligan madmadowga reer hiiraan iyo reer waa maamulka hirshabeelle uu xilligan hogaamiye cali guudla abu xuseen arrimahaas ayaa si qoto dheer waxaa kaga hadlaya qaarkood xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo weliba siyaasiyiin xilligaas isku soo abaabulay qaabka xilligan garab istaag loogu muujin lahaa siday u dhismi lahayd hirshabeellamida kala dire waxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle wareysi gaaro ayuu idaacadda simba siiyey waxauna xildhibaan kala dire arrimo badan oo qoto dheer uu kaga hadlay sidii loo soo bilaabay heshiisiin lagu wado in la kala dhex dhiga reer hiiraan ee maamulka hirshabeelle uu madaxweyne ka yahay cali guudlaaw xuseen waxa uu sheegay in xilligan arrintan ay ka qayb qaateen iyagii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ugu horeeya taliyaha ciidanka lugta iyo weliba madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay arrintan in mar hore ay soo milaabata balse xilligan ay ku dhowdhahay gebagabo islamarkaana la qancin doono reer hiiraan islamarkaana lagu qancin doono tabasho kasta ay ka qabaan maamulka hiirshabelle oo xilligan hogaamiye cali gudlaawe in muxuu ahay un hadalkii taliyaha ciidanka dhulka uu aqbalay oo nabiyay magaalada muqdisho marka waxaan rajaynayaa in ka dambena inay dhamaystirin doonaan hirshabelle midnimada ay noqon doonto labada gobol insha allah horta madaxweynaha mar kasta oo u baahdo gobolkay kari laakiin madaxweynaha sida lagu yaqaano siyaasadiisa ayaa waxay tahay siyaasad xasilooni ah siyaasad degnaansho ah sidaas darteeda madaxweynaha wuxuu j- wuxuu go-aansaday iyadoo qof reer hiiraan ah ama qof reer berbeyne ah waxay tabanayaan ama uu qaylinayo inuusan tegin oo iyadoo dadki markaas muxuu ahay ay soo dhaweynta hirshabelle ka warad qaadanaya ka ka warad- ka warad qayb qaadanayaan inta uu go-aansaday marka taasaa keenta tegitaanka la-aanta maahine ma aha madaxweynaha in hirshabelle ama muxuu ahay markabada oo tegi karin mida kale khilaafka hadda jiro muxuu ahay beelaha reer hiiraan beer kamid ah tabashir ay xisboonayeen hirshabelle waxaad moodaa hadda in la isfahmay oo kacdoon keligii hogaaminayay jarnaal xuud taliyihii ciidanka eh, dhulka soomaaliyeed markuu halkaas tagay ay isfahmeen loona soo kaxeeyey magaalada muqdisho oo caawa muqdisho uu joogaa marka waxaad moodaa in had yartaan sidii hore baashay ka dhowdahay Eh, waxaan rajeynayaa inta yaroo dhamin isfahamina ku dhamaanto insha allah wallahi annaga mar kastaba eh, xildhibaanada ka soo jeeda reer hiiraan mar kasta waxay aada u jeclaayeen wanaaga eh, hirshabelle iyo hiiraanba Eh, war kastana waxaanu taagannahay midnimada hirshabelle maadaama labada gobol waxay isku darsadeen labada gobol bay kasoo jeedaan xildhibaano maamul wixii eedna ay qaybsadeen marka haddii marka daliil ay jirto in macnaha muxuu ahay daliishaasi qof kasta wax tabanayo muwaadin hirshabelle in lala hadlana duurka u dhigaayo waayo in la dilo ama lagu tuulo waxaa ka fiican in lala hadlo taasaan hirshabelle hadda ay muxuu ahay ku socotaa Eh, cid kasta iyo meel kasta ay u maraysana wadaqadalka hirshabellena waa loo marayaa marka waxaad moodaa in hadda hawsha gabagaba ay tahay xildhibaan kala dira oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo sii hadlayey ayaa carabka ku adkeeyey in xilligan ay rajeynayaan in la dhiso hirshabelle mida islamarkaana ay ku qanacsayiin qof kasta oo kasoo horjeeda labada gobol oo hirshabelle xilligan isku bahaysatay waxa uu carabka ku dhuftay xilligan in loo baahan yahay in taageero loo muujiyo sidii loo dhisi lahaa hirshabelle oo xilligan uu sheegay in meel cagab badan aysan ku tahay islamarkaana ay jiraan siyaasiyiin isku howlay kicinta shacabka ee danta yar ee reer hiiraan waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka wada tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee isku howlay xilligan duminta maamulka hirshabelle islamarkaana kasoo horjeeday inay xilligan aysan u sare u kacin m- dhismaha maamulka hirshabelle waxaa nooga digay siyaasiyiintaas inay joojiyaan carqaladda iyo dhibaatada ay ku hayaan maamulka u hogaamiye cali gudlaawe marnaba kama fadhiisanin arrimaha ka taagan hiiraan ee xalkeeda haddii ay noqoto siyaasiyiin haddii ay noqoto dhaqan haddii ay noqoto bulshada qayaedkaba inta waxaa noo socday kulamo ee lagu raadinayo xasiloonida ee gobolka guud ahaan iyo statekaba waxaadna moodaa macnaha muxuu ahay ee sidaas ogeed markii hirshabelle la dhisay iyo haddasaan hiiraan in wax weyn u dhexeeyaan waxaad arkaysaa hiiraan in lagu soo dhaweynayo ilaha wasiiradii in lagu soo dhaweynayo madaxweynihii in lagu soo dhaweynayo gudoonkii baarlamaanka systemkii hirshabelle oo ka shaqeynayo saraakiishiida kala bedelayo taliyihii booliiska hirshabelle halkaas uu joogo hawshii hirshabelle ay ka socoto wax dhibaato aysan ka taagneen inta yar keliya oo muxuu ahay kacdoonka beelaha hiiraan degan beel kamid ah ay tabashadii macnaha ku xireen inuusan madaxweynaha imaanin madaxweynahana asigoo ka duulayo siyaasadiisii nabadeed ee macnaha xasiloonida aheed inuusan tegin oo casuumadiishiisa waxay kusii hallaabin wuxuu garaacsaday ilaa xal sax laga gaaraya inuusan tegin ayadoo uu tegi karo annagana waan la qaadanay xalkiina hadda waxaad moodaa inuu gabagabo marcaasi ninkii odagaa lasoo qaaday mashe la keenay sidaad maanta maqlayseen oo ummadda soomaaliyeed ku tanaasulay waa soo dhaweynaynaa inuu tanaasulo waa wax fiican in laysu tanaasulina wax fiican marka waxaan leenahay eh, waxaan rajaynayaa hirshabelle oo qurax badan labada gobol oo si wada jir ah muxuu ahay eh, ugu shaqeynayo nabadda iyo xasiloonidana maamulkoodana taageerayo wada taageersiinayna inta daman insha allah waan rajaynayna sidaad ogtahay eh, ninka hadda muxuu ahay kacdoonka meesha ka waday iyo nin kaloo asina sidoo kale kacdoon ka waday oo muxuu ahay hadda ka hore isku dhaceen gudoomiye gobolka dhammaan waa saraakiil ciidan waxaad moodaa marka eh, haddii wasiirka arrimaha gudaha iyo dhaqanka iyo wasaarado badan kuwaanadoo xildhibaano ah oo howlihii ka golnay eh, badankooda aan soo xalinay laakiin qaybtii ka qushaysay saraakiishii ciidamada kacdoonka hogaaminaysa barwaaqada iyo horumarka la gaarayo siyaasiyiin diidan oo muxuu ahay u arka ayaga danahooda in sistamkaas sisan uu burburo
si kastaba hadalka xildhibaan kala dir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa kusoo aadaya xilli magaalada muqdisho uu ka soconaya kulamo xal loogu raadinayo kacdoonka gobolka hiiraan iyo maamulka hiirshabelle islamarkaana xilligan garwadeen uu ka yahay taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliyeed waxaana la sheegay in xilligan si laisku howlaya qaabkii laisugu soo dhaweyn lahaa maamulka hiirshabelle iyo kacdoonka gobolka hiiraan waxaana xilligan xogo til- xogo ay tilmaamayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle arrimahan ay ku dhex jiraan sidii xilligan loo dhisi lahaa hiirshabelle loo wada dhaya islamarkaana ay ku qanacsan yihiin shacab iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo kuwa maamulka hiirshabelle kulamada muqdisho ka dhacay kuwa dhici doona ayaa lagu wadaa in looga hadlo ayakatashiga maamulka hiirshabelle iyo sidii loo sameyn lahaa hiirshabelle loo wada dhan yahay islamarkaana looga qayb qaadan lahaa qaabka mareer hiiraan loogu qancin lahaa xilligan talada uu hayo madaxweynaha maamulka hiirshabelle cali guudlaawe waxaana xilligan lagu wadaa in cali guudlaawe iyo weliba madax waa hogaamiyaha kacdoonka gobolka hiiraan jenaraal abuukar xaaji warsame xuud iyo siyaasad ahaan laisugu soo dhaweeyo maadaama xilligan aragtidoodu ay tahay mid aada u kala duwan guud ahaan dhegeystayaal intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigoo anas maxamed soomana soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay elyaas tacsiirkeena farsameynaya cidda warkaygu sheega dib waxay u daalcan karaan simba news nabadgelyo